magaalada garowe ee caasimada puntland weliba laga qawaday kulan wadatashi oo ka saabsan helowka hogta ee warbaahinta kaasoo yaqaban qaabiyeen ururka warbaahinta ee puntland wasiirka warfaafinta puntland injineer maxamuud aydii dirir madaxdii khubarada warbaahinta puntland ayaa ku qeybgelay shirkin ka saabsanay horumaryowka hohelowka ee saxaafadda puntland unkureyn guddoomiyaha ururka warbaahinta ee puntland iyo fulay kulanka wadatashi ee ka saabsanay helowka hogta ee warbaahinta kulan daba socda kulamadii hore oo maxaa la yidhaahdaa la xiriira helista xogta warbaahinta ba hadda u doodaysa laakiin helista xogtu waxay noqonaysaa mid ka wada dhexaysa puntland oo dhan hadday noqon lahayd ardayda jaamacadaha hadday noqon lahayd dadka raba inay warbixinada iyo iyo iyo iyo cilmi baarisyada sameeyaan hadday noqon lahayd cid kasta oo maxaa la yidhaahdaa u baahan xog dowladeed ama xog gaara loo leeyahayba intaba sida uu ku cad xeerka warbaahinta puntland waxkabeddelkiisa ugu dambeysay la sameeyey bishii hadaan khaldane sagaalaatanki julaay baa waxaa weye baa la ansixiyey baarlamaanka puntland faafinta rasmiga ah oo waxaa weye baa la sugayaa inay ku soo baxo qodob muhiima buu ka yahay dowladnimadeennana waxaa la yidhaahdaa waxaa weye waa kaabaya qaan gaartay lixlaatan sano waxaa weye jirsatay isla markaasina xoojinayaa isla xisaabtanka dhismaha dowladnimo iyo hore u socodka dowladda puntland iyo shaqada warbaahintaba sidoo kale gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta puntland maxamed ciise cusmaan yaa dhinishay ku hadali kulanka marka hore runtii arintan xiridda xogta ah wasiirku intuu joogayba dadaal buu ka waday shirar badan oo heer wasiiro iyo heer walba oo puntland baa waxaa lagaga dooday xiridda xogta waxa ay tahay ofishalina waa laysku raacsan yahay in helidda xogtu ay tahay wax daruuri ah oo waajib ah oo warbaahinta iyo cid kasta oo mudan ay xaqu leedahay inay hesho arintaasna insha allahu tacaala xeer hoosaad bay u baahan tahay xeer hoosaadkiina gacantaan ku haynaa insha allah waana gabagabayn doonaa hadduu alla yihahdo gabagabadii wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland injineer maxamuud aydii dirir yeenaac hiri kulanka maartay qofka xaq u siinaya qofku inuu xogta haddii uu baahdo helo sidaad la socotaan waa agaasimoydiin rabaabay waxaan gacanta ku haynaa puntland puntland communication strategy waxaa ku jira xogta sida loo baahinayo waxaa ku jira xogta sida loo helayo waxaa ku jirta maaragtay faafinta xogtaa ku jirta oo dadweynaha la gaadhsiinayo hay-adaha dowladda xogta say isu gaadhsiinayaan baa ku jirta wariyayaasha iyo saxaafaddu xogta say u helayaan ay u baahan yihiin si ay ugu dhisaan faktis caddaymo waxa ay doonayaan inay wax ka qoraan ama tebiyaan waa ina xog banka abuurihii ma jirto dee qofku haddaanu book fictiona qorayn wuxuu u baahan yahay inuu wax deliishado hadduu rabo inuu wax ka hadlo maaragtay arrin shareeca ka hadlo ayado iyo wuxuu u baahan yahay axaadiis buu u baahan yahay haddii uu doonayo inuu ka hadlo muxuu ahaayey arrimo bulsho qawaaniinteedii iyo waxa ka jira iyo riseejyada laga sameeyey iyo adeega sida loo bixiyey iyo waxa ka dhiman iyo dhaatuu u baahan yahay dhaatad cid baa haysa meel walba ma taallo dhaatadaasuu u doonan lahaa waddadii uu u mari lahaa insha allah waxaanu ku soo bandhigi doonnaa xeer hoosaadkeeda iyo way qoran tahay xoogaa yaroo xeer hoosaadka ka dhiman laakiin puntland communication strategiga markaan soo bandhigno waa la isla qaatay ilaa iyo golo wasiiro ilaa madaxweyne waa laisku waafaqsan yahay inaan soo bandhigno ayaa ka dhiman insha allah haddii allad ka dhigo waxaan rajaynaynaa markaa wariyaashu maaratay iyo media outletisku inay xogta ay helayaan sida ugu habboon insha allah ay bulshada u gaarsiin doonaan shirkiyan laka gorfe ayaa qabadaha ku wareegsan warbaahinta puntland ee dhinaga baahiyowka hogta iyo sidii dowladda un ku helo koraan bulshada xogta iyo jawaabo su-aalooyinka muhiimka e